Qofba waa ii heesaa waa ii heesaa ileen meel kuwaaboo waynu kala fogaanay miyaan ku warramay weli qofba waa ii heesaa ileen meel kuwaaboo waynu kala fogaanay miyaan ku warramay weli
asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka waayaha nolosha oo todobaad dalba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaayo ee magaalada jowhar qofba waa ii heesaa waa ii heesaa ileen meel kuwaaboo waynu kala fogaanay miyaan ku warramay weli qofba waa ii heesaa ileen meel kuwaaboo waynu kala fogaanay miyaan ku warramay weli
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebteembar sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka waayaha nolosha toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale ayaad ka dhegeysataan waxaan ku martiqaadnaa qof toddobaadkan waxaa marti ku ah ismaaciil axmed cabdulaahi oo ka mid ah aqoon-yahanada ku nool jowhar ismaaciil kusoo dhawow marka hore barnaamijka waayaha nolosha marka xigta waa kuma ismaaciil xagee ayuu ku dhashay xageese uu ku barbaaray dhawa magacayga waxaa waaye ismaaciil axmed cabdulaahi oo ku sugan hadda magaalada jowhar muddo dheerna ku nool Ee, aniga waxaan ku dhashay ee, muqdisho degmada howlwadaag kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii Ee, kolley waxaan kusoo aadnay annaga xili oo oo dowladdii kacaanka ay sii burburayso annaga yaraanteena inta ugu badan waxaan la kulannay ee, culeysyo badan oo dhanka oo colaadaha ay jiraan dowladda sidaad bare dhicitaankeedii oo da- qax fara badan oo ka dhacay kabacdii eh, baadiyahan maaragta usoo guurnay oo shabeellada dhexe eh, khaasatan ay- ayridan jowhar agteeda xamaraan dib ugu laabanay haddana dagaalka afar biloodkia ka dhacay haddana waa ka soo qaxnay baadiyan kusoo laabanay adiga kabacdii waa waa muqdishoan ku noqonnay ayadoo abaarihii iyo dagaaladii ay weli saameynteeda ay jiraan oo magaalada ay burbursan tahay halkaasaan aan nolosha ka bilownay Eh, haddii aan xoogaa waqtina waa kasoo wareegay marka haddaan dib u fiirayo Eh, annaga waxaan degnayn markaas walwadaag waxaa iska dhacay dagaalo ahliya oo qabiil qabiil iyo waxaas ku saabsan anaga marka waxaan usoo gurnay waqooyiga muqdisho meeshaasaan dugsi qur-aan ka bilaabay aan ka bilownay Eh, dugsi qur-aanka meeshaasaan ka bilaabnay macalin leeraa macalin xuseen ereydaan fagax agteedaan soo degnay meeshaasaan annaga aan qur-aan ku barannay kabacdii iskuulle iyo kitaabo cilmi iyo waxyaabo saasaan meesha aan maaragtay xamar ka ka wadnay iyadoo markaas laftarkeeda ay iska jirin iskooladan oo hadda eh, manhajyada hadda jiro aysan jirin waxbarashada iska liidato waxaan xasuusanaa meelo dhadheer inaan u aadno eh, ba- bata gaadiid uusan jirin meelo dhadheer inaan u aadno eh, oo u lugayno oo iskuulaadka aan u aadno sidai ingilishka oo kale meelaan ka baranay carabiga oo kale kitaabada cilmiga oo kale meelaan ka barano oo maaragtay culum ay akhriyaan saas noloshaasaan kusoo jirnay alxamdulilah wax walba waa laga yimiday adiga kabacdi alfijir iskuulka alfijriyaan galay oo asigana markaas la aasay meeshaasaan waxbarashada dugsiga hoose dugsiga hoose dhexe iyo sare meeshaasaan kusoo qaadanay kabacdii jowhar aan kusoo laabtay jowhar aan ku noolaa muddadaas meeshaan aan deegaanka naqday oon ka shaqo bilaabay oon maaragtay ku- ku guursaday alxamdulilah caruur ay igu dhalatay haddana weli magaalada jowhar aan ku noolahay jaamacadda joobka ayaan bilaabay haddana meeshaasaan marka aan baajkii waxaas diyaarinteeda ka galay ismaaciil intaad dugsiga qur-aanka dhiganaysay maxaa ka xasuustaa ardadii isku dugsiga aheeden yaa ka xasuustaa wallaahi dadka aan dugsiga isla dhigaynin dad badan aan ka xasuustaa oo ilaa hadda aan asxaab nahay oo dalka dibadiisa iyo gudihiisa ku nool Eh, dugsiga waa iska taqaanaa hadda maalinta qa- oo beriya khamiis la leeyahay farxad waaye oo waxaad maalintaas aa u diyaar garoobaysaa in maalintaas aad maaragtay banooniga iyo waxyaabahaas inkastoo macalinkeena uusa ogolayn aan ka dhuumi jirnay maalinta jimcadoo kale badda in la aadoo kale oo sa waalidka ogolayn adiga caruurnimada wax badanay leedahay oo dadkina waa in badan waa xasuustaa waana welina xiriiraan leenaha dadka asxaabta aan ahayna dalkii dibada joogo marmar xataa waxaan sameynaa annaga laftirkeena macalinka dib aan u xasuusanaa oo macalinkeena dugsiga adi laba macalinaan lehna mid waa waa u dhintay oo wuxuu ku dhintay dagaalkii maxkamadaha markuu dhacaayeen uu ku geeriyooday midna waa joogaa marka marka qaarkood waxaan sameynaa annaga waxaa arkaysaa xataa ayaan dhexdaana dad badan oo asxaaba oon dugsi isla dhiganayno qaarkood qaarna macnaha xiriiraan kala haysana qaarna ma haysana markaas guruubaa laygu soo dara war hebel waa hebel waa hebel waa marka macalinkaa contribution oo aruurinayna si oo noloshiisa oo maaragtay wax looga bedelo oo macalin kadib wax loogu qabto oo ardayda ay maaragtay wax layskugu maaragtay loo aruuriyo marka inta badan hadda dadka aan dugsiga isku isku guruubka ahayna waa kulligood hadda waa inta badan waa iska warhaynaa yaraantaada maxaa ka xasuustaa ciyaarihi aa ciyaari jirtay wallaahi badanaa waxaan ciyaari jirnay hadda markii ugu horreysa waxaan kasoo bilownay banoonigan buglaha laleeyahay aan kasoo bilownay kabacdi waxaan kasoo bilownay waxaan ciyaari jirnay kubadda cagta aan ciyaari jirnay waxyaabaan ciyaari jirnay waxaa kamid ahaa maaragtay inaan maaragtay orod isku baxnoo kale waxaan ciyaari jirnoo kale inaan maaragtay laysku bax kartay in laysku baxoo kale oo maalmaha aan oo jimcada waxaan aadi jirnay badda marka meel oo kasoo horjeedo stadio conis injineeriisu hadda loo bixiyey a waxaa ku tiila meel oo buujimada lagu barto meeshasaan marka xoogaa inta soo fiirsanaa annaga markaan xaafadaha imaano aan waxaan u samaysan jirna koox kooxa inta u kala baxno aan annaga laftirkeena buujimada aan ku ciyaari jirna meeshaas marka marka waa wax badanaan maaragtay oo ciyaalnimo waa lasoo maray waa iska dhib hadda laftirkeeda waxa waaye markaan arka ciyaal badan oo meelaha iska ciyaarayo waxa waaye wax badanaan soo xasuustaa laftirkeyga oo ku saabsan maaragtay ilmanimada laakiin hadda waa xoogaa waa waa la odayo hadda ciyaartaas marka ciyaartay ugu jeclaata adii shakhsiyan anaga waxaan aad u ciyaari jirnay ciyaarta kubadda cagta aan aad u ciyaari jirnay oo xaafadahan anaga hadda markii oo fagax oo kale markaan degannaha dhinacan hadda waa magaalay naqata laakiin marka hore waxay iska jirtay barxado badan ay laheeday dhinacan jamhuuriya markaan soo aado barxado badan ay laheeday oo oo maaragtay kubadda lagu ciyaaro kubaddaasaan aad u ciyaari jirnay anaga maalinta jimcadaah oo kalena dabaal iyo waxsaasa dabaasha iyo wax saas ku saabsanna maalinta oo jamcadahan isku bixi jirna oo maaragtay inkastay riski iska eheday qof walba laleeyahay anaa kaa dheeray anaa kaa dheeray oo iska iska xanuun badan tahay marka qaarkood markaan soo xasuusano nafsadayna risku ku eheday ismaaciil yaraantiisa qof dhib badan mu aha is qof degan u ah wallaahi hadda waa qof ciyaal markaas waa iska dareemi kartaa ma hadda waa dhib badnayna ma dhihi karno ma dhihi karo waa waa waa waa waa macnaha waa aadaan u fiicnayna ma dhihi karo laakiin iska mutawasid oo qofka maarata dadka inaan dulmiyo ma jecleen laakiin qofka markaas ku dulmiso ciyaalnimo waa iska jirta hebel iska celi waa iska jirtay laakiin aniga hadda dadka dadka dulmiyo ma ahaa jirin oo sababta waxa waaye anaga waxaan kusoo barnaana bey-ad oo dugsi qur-aanna la geeyay kitaabo cilmina la baray oo waalidkeena kheyr allaha siiye maaragtay hadda waa nool yihiin ilaahay cimriga uga siciyo adduunya fi nicma aakhira fi ljana allah siiyo oo nagu soo dadaaleen dadka dulmiga badanlana ma ahaa jirin ana maaragtay gruub maaragtay aniga shakhsiyadayda mana dhib badnayn laakiin qofkii hadda oo maaragtay kuu soo xadgudbanaya waxa waaye waa waxa waaye ma horaysid inaa xoogaa yacla iska yidhaahdo ka waran xiriirka idin kala dhexeeya adiga sidoo kale waalidiintaada yaraantaada aniga waalidiinteena waa agtoodan ku barbaarnay ma xumeyn waalidiinteena ilaa haddana xiriir wanaagsanaa naga dhexeeyo way noolyihiin kheyr allah siiyo waa maaragtay waa si fiicanay noo soo tarbiyeen akhlaaqda diinta waxbarashada wax badanay nagula soo dadaaleen xiriirkeena aad u fiicnay haddana ad kastoo marka qofka uu yaryahay warea dugsiga aad oo kale marka lagugu dirqina aa u arkayso inay xoogaa waalidka ama jajuub iyo dhib badan ama kugu hayaan iyo ay kugu soo dhadhacaysa ciyaalnimada laakiin markii aan weynaana waxaa ogaaday waxaasoo dhan inay dadaal ka ahayd aysan hagar ka ahayn hadda waxaan xasuustaa qof dugsiga nagala dhiga jiray waalidkiis aniga waxaan ku cayminay aabahey oo kale qof soo barta u ahay maaragtay qur-aanka iyo waxyaabahaas cilmiga soo bartay marka wuu nagu dadaali jiray marka waxaa jira yar oo dugsiga nala dhiga jiray aabihiis marka asi dadka qur-aanka barta ma ahayn marka macalinka markuu tumo macalinka si yarkayga macnaha saa u yeeli kartaa marka anaga odagaas aabbaha mau noqdo waa isdhihi jirna barkee waxa waaye waxaan isdhihi jirna macalinka anaga maadaama uu waalidka leeyahay macalinkayna uu leeyahay hadduu qalad sameeyo waxa waaye hala duuba uu dhihi jiray kheyr allah siiya aabahadu waa nool yahay marka yarka hadda seegseega iska noqdo oo maarata qur-aanka maga baranba barkee aabihiisa waxaa dhahayo maxaanka sayyaarkayga u tuntay iyo waxaasuu leeyay anaga markale waa waa nagu bixi jirta aabiisa nin fiican waan dhihi jir laakiin gadaal waxaan ka ogaanay inaa anaga fiicin waalidkeena uu aad u fiicnahay sababtoo ah anaga haddii aasaas naleeyahay naftarkeena quraanka inaan barnay waa nagu adkaa laheeda markii waxaa waaye macalinka haddii la- oo- oo la yirahdo cunugayga maxaa ka rabtaa isaan maxaa u yeelaya haddii la yirahdo cunugana waa kasii daraa macalinkana niyajab ay ku tahay marka qofkaas inuu quraan barta aad u adkaanay marka waalidka anaga wuxuu nagula dadaalay inuu asagana maaragtay eh, aad uu noogu canaanta inaan qur-aanka barano anaa hadda waxaan nasiib ku lahayn oo kale hadda aabaheen oo kale marka salaas waxaan dukano eh, cashirka maalintaas aan qaadanayn oo kale subaxdii uu noogu cel- oo maaragtay noogu celceli jiray kabacdi waxaan imaan jirnaa anagoo anagoo maaragtay qor- ooba ooba cashirka ida- anagoo qorinba naqaano aan imaanaynaa cashirka markaan hore ka dhigato waa ka bixi jira aniga waxaan ahaa jiray dugsiga qofka labaad macalinka waa noo qiimaysnaa yar saaxiibkay oo ciise la yidhaahdo oo hadda nairobi ku nool aa jiray yarkaasaa laga bilaabi jiray asagaasaa kow ka ahay aniga labaan ka ahay marka hadda kahor waxaa xasuustaa marka qaarkood mana ilaabo Eh, maalinta oo khamiista ee macalinka ula hadlayso guruu leeyahay olihii aan u guri- aan soo guraynaa marka anaga waxa aan xoogaa dadka fahmada qur-aanka ku fiicano waalidkana wax soo baraya een marka kuwa kale oo dugsile waa iska taqaanaa kuwa kale oo anaga naga midka ah oo badanaa la tutumay ayaa jira markaas waxaan samayn jirnay ula fiican aan uu soo talageli jirna marka hadda ka hore waxaan xasuustaa marka ula fiic- fiican aan maalin soo gurno markaas ilmaha eh, dadka asxaabta oo dugsi isku ahayn warne ulahan fiican maxaad ma ana leegu tumi maayo idinkaa leedinku tumaha ee gal camal ula xuna u soo guray oo aad u maaragtay khatar u ah waxaa xasuustaa maalintaas sibdigii looxa kasoo baxaa la yidhi anigaaba looxii gafe asaa laygu bilaabay marka aayadda xitaa qur-aanka waa ka aqaanaa oo marka markaas laygu- laygu tumay waa markii yarka uu ka baxay ciise laa igu horey jira marka aniga looxii soo qabsada aan ka bixi maagay waaba gefaba aniga maalintaas waxaa xasuustaa qur-aanka waxaa maraya ahum yaqsimuuna raxmata rabbika naxnu qasamnaa baynahum aayaddaasaan ka bilaaba marka anigaa gafay ulihii anaa laygu bilaaba maalintaas wixii ka dambeeyey waxaan ogaaday ardayda laftirkooda inay dugsiga ay habaar leeyihiin maalintaas wixii ka dambeeyey ula qatara inaan soo guro waa iska ilaaliye marka meesha waxaa kaaga soo baxay hagarta inaysan fiicnayn haa si fiican hagar inay isficleen maalintaas ay soo baxday ilaa haddana waxaa xusuustayda ka mugan aayaddaas xitaa marka hadda qur-aanka akhrinayo mar kasta way ugu soo dhacdaa macnaha inaan hagarta fiicnayn maalintaas wixii ka dambeeyey ulqa oo maaragtay oo maaragtay dhibkeeda badan yahay oo maaragtay ula oo khataraha jiro markaas oo oo maaragtay qofka ku laalaabmayso oo kale aan maaragtay ugu talageli jiray waa iska dhaaf maalintaas wixii ka dambeeyey marka ma fiicno hagarta ma fiicno qofka naftaada inaa qof bilaadan hagarto ma fiicno maalintaas aan naftigeyga maaragtay cashar igu naqatay ismaaciil rayo ma jirtaa yaraantaada aa ku tahmi jirtay mar un inaad ku guulaysato mustaqbalka mise ku guulaysatay rayadaas wallaahi qofka wuxuu iska jecel yahay mar walba oo inuu guuleysto nolosha waa jecel yahay laakiin inka wax walba oo maaragta qoraal ay ku saabsan tahay aniga yaraanteyda mar walba waxaan ku fikri jiray qof guuleysta inaan noqdo ilaa haddana weli iima suurtagelin guusha aan rabay inaan gaaro alxamdulilah inkastoo haddana nolosheyda ay iska fiican tahay oo nin maaragtay oo oo waalidkiisna war ka warhaya asaga noloshiisa wata aanahay laakiin guush waxay aan ku taamaya macnaha waa mugtaa niyadaada waxbay kuu sheegaysaa laakiin waxay inuu ilaahay maaragta uu qorano meesha waa ku jirtaa marka weli sida aan guusha aan rabay inaan gaaro oo adduunyada ma ka gaarin tan aakhirina waa- waxaanba weliga iska jeclaa oo ilaahay ka baryaa inay dadka maaragtay guusha aakhirina aad maaragtay ilaahay ugu guuliyo dadka maaragtay ilaahay u nimceeya maalinta qiyaama inaan ka mid noqdo marka alxamdulilah waa waa rajeynaya maaragtay yoolkii aan markaas aan qorsheeyey inaan gaaro laakiin hadda weli wadadeedii waa hayaa maxaa xiisayn jirtay yaraantaada inaad isku madadaaliso markaa firaaqa oo kale aad leedahay waxaan xiisay jirna anaga markii aan jaanis leenahay kubadda inaan ciyaarno ee, marka kalena inaan fiirsano oo ciyaaraha ee, oo maaragtay la soo deynayo oo kanaalada laga fiirsanaa sida kooxaha jambionada jiray iyo maaragtay ciyaaraha tale ee itaaliya ka jiro oo kale iyo ingiriiska oo kale iyo spain oo kale waxaasoo kale dhammaantood waa fiirsan jirna anaga waxaan ka fiirsan jirnay ee, shaleemada oo ku taalay oo aad ciyaaraha looga fiirsan jiro oo ku tiilay sisi ku tiila sisi heerxayo shaleema la dhihi jiray marka aadaa macnaha habeenka uu xirnaynay inaa maaragtay xiliyada shaalamada ay soo ge- ciyaaraha ay maq- ayna soo gelin inaan iska sii fiirna filimaanta ajen- ajantayaasha oo kale iyo waxaas inaan iska dadaawado
yaraantaada een, waxyaabay kugu yaabka badnaa ayaa aragtay maxaa ka xasuusta ama aa maqashay niyo wax badan waan iska jiri jiray horta annaga xilligeena yaraanteen inta ugu badan waxaan kusoo aadnay iyadoo wadanka uu ku jiro qalalaase iyo qof walba qorageeda ay iska wadato ya waxaan xasuustaa waxyaabaha aan hadda ka- aan soo xasuusto hadda ka hore waa waxaa iska badnaa jiray isbaaro wax la yidhaahdo oo markaa magaalada eh, dadka waaweyn soo aadaan oo kale in oo isbaaro loo dhigto oo qofka waxay wadata laga qaato marka waxyaabahan soo xasuusta ugu yaabkoodna waxaa kamid a hooyo kale eh, marka maaragtay waxay soo aadayaan shaqi waxbaa lasoo aadaa lacagihii wixin in lasoo qaadaa la rabaa ma fahanta marka waxaan samayn jirnay gaariyada ilmaha oo la riixriixayo dhedheesha maaragta waxaan samayn jirnay inta qaadano aan meesha ii joogaan waalidka tagno oo lacagta kasoo qaadno lacagta ay kaashu waa doolarka ay waxa ma jiri jirin markaasaan gaarigii gaarigii oo ilmaha maaragta aan sida ilmi ilmihii camal ugu soo riixa jirin macnaha waxyaabaha iga yaabiyey kamid ahayd marka habeen waxaan xasuustaa galabtiyaan gaara inta lacagta inta ugu badan kusoo qaadanay aan kusoo riixin marka kuwo kale oo ilashaa la socdaan marka oo ciyaal kale mugta laftkada gaariga laftikiisa yarka ilmaha ay wataan oo oo dacaska lugaha loo sameynayo kuwaas marka aan iska riixanayna marka kooxaan dhowr qof aan iskusoo raacayna marka si ilmaha kale aan iskaga celino lacagtii marka gaariga kusoo riixayna waa annagaa keenayna marka habeenkii oo kale marka waalidka oo iska soo hoyaadaan macnaha ayagoo markaas lacago fiican wadan maalin marka aan galabtii lacagta soo qaadanay oo xaafadii keenay habeenkii haddana isbaaran kusii dhacno oo la isbaarahayo marka marka waxyaaba badan oo xasuustaa hadda kahorna maraan jowhar ka tegey isbaarooyinka oo iska jijirin jowhar subaxan hadda kahor ka baxay anaa iska socda waxaan kor dhacay niman meel jijiifo oo meel ku gamban nimanka waxay iga qaateen saacad iyo lacag yaroo wati iyo waxbay iga qaqaateen aan soo xasuustaa ilaa hadda waxay dhaheen marka jidkan hadda iska baxay dhaheen marka jidkan iska bax koba aan watay xoogaa jambal oo markaas oo lagu kacsanaayo talyaan la dhihi jiray midaa yidhi kasiib maya ninkan waxayna waa ka haysanaa camal lacag laba boqol iyo xoogaa baalooyinaan watay waa adi laba kun iyo saddexdii meelahaasay aheeday marka waxay yidhaahdeen ninkaan naga deyay marka waan soo xasuustaa waxay dhaheen marka jidka qofkaaga hor timaado meeshaan tuuga ku jirtaa dhehen marka waxyaaba aan soo xasuustay kamid tahay laftarkeeda wixii kugu farxad badnaa yaraantaada ee aragta ama ala kulanta maxay ahay wallaahi farxadda hadda waxa waaye qofka waxa waaye marar badanay soo maraya murug badan waa soo maraysaa waxyaabihii ugu farxadda badnaa oo soo mara ani waxay ahayday anigoo aad u yar oo da-deeda u yar inaan shaqo meel ka hela oo nin waalidkii oo shaqo iga siiyey oo markaas waalidkii aan ku caawiyey markaas aan macnaha waxyaabaha ugu farxadda badnaa aan soo xasuusta markaas waaye oo waalidka adoo yar markaa maaragtay oo gacan a u noqoto oo shaqooyinka ay hayeen oo markaas oo waalidka ula tacaalayo kale ah ka joojiso kale oo nin meel kasoo baxa noqoto oo waalidka ay fadhiga kugu duceeyaan maalintaas markii ugu farxad badneed maalintaas ay ahayd ugu dambeyn maxaa talaa usoo jeedinaysaa caruurta da-da yar ee soo koraysa wallaahi waxaan usoo jeedi lahay tala ahaan inay maaragtay waalidkooda oo amarkooda ay raacaan wixii waalidka ay lahaan ay qaataan waxbarashadooda ay ku dadaalaan maadi iyo diiniba si u mustaqbalkooda oo si wanaagsan ugu soo aada bacdama annaga hadda waxaan kusoo aadnay xilli oo rafaad iyo qax iyo kala orod iyo lagu jiro marka way iska dhib badan tahaba inaan qofka waxbarto waxaan xasuusanaa annaga dugsi qur-aanka annagoo dhiganayno inaan ka qaxno dugsiga oo maaragtay dagaal ahliya iska socday oo hadda dadka afar biloodka iska dhacan laakiin bacdi waxaa iska jiri jira dagaallo qabiiloo kale oo iska dhacayo inaa dugsiga laga qaxo oo maaragtay waxbarashada in laga sagsaago oo maaragtay waxyaabahaas iska dhici jira hadda laakiin xilli nabada la joogo hadda jowhar oo kale meel nabada waaye inay dadka waxbarashadooda ay ilmaha ay dugsimaadi iyo diiniba ay iska dhisaan amarka waalidkoodna ay raacaan aniga fariintaasaan qabaa haddii ilaa yiraahdo aniga laftirkeyga hadda waxaan kamid noqday dadka waalidiinta ee laftirkooda oo hadda maaragtay la rabo inay ilmahooda ilmaha ay ku dadaalaan alxamdulilah oo dadaalkan aan laftirkeyga qaybaan ka oo wadaa waxyaabaha aan soo xasuusanayo waxaa kamid a ee annaga inaan maaragtay meelihii dhedheeraan aadi jirno oo waxbarashada loo aadi jiray iyo dhibka laga mari jiray iyo dhaqaale xumada iska jiri jirta qaxa iska jiri jiray marka hadda alxamdulilah jawi deganaa lagu jiraa nabadaa jirto kala dambeyn dowladaa jirto waxay heli karaan qofkii hadduu soo baxay guri wax yar ka bacda inuu heli karo iskuul hadduu u baahan yahay inuu heli karo jaamacad ana hadda jowhar markaan dugsiga sare soo dhameeyey oo alfajri waxay u qaadatay jaamacad inaa helo waqti badan sababtoo jowhar jaamacad kama jirin marka waxayna u qaadatay waqti fara badan in macnaha oo gaab oo jaamacadeed u yimaado sababtoo jowharan jaamacad ma ku taalo nolosha meeshiya adiga uga jir maarata ka wadaa mana heli kartid macnaha jaamacad ah wax ka barato marka alxamdulilah hadda jaamacadihii wixii waa la helay marka waxaan maaragtay ku dadaarmaa qof walba inay mustaqbalkeeda dhisto ay ku dadaasho maxaa isbedelay kula tahay farqa udhexeeya maxay tahay farqi weyn aa udhexeeya sababtoo ah waxa waaye markaas maba la heli karinba waxa waaye jaamacadoo kale jowhar kuma aalin markaa dugsiga sare dhamayso qofkii inta dhameeyo cunugii qofka in xamar loo wareejiyey aheeday qofkii markaasna anagoo kale hadda waxaan kusoo aaday xilli oo dugsigii soo dhameeyey oo waxbarashadii jaamacaddiina aa u baahan tahay ayna kuu suurtagelin inaa macnaha muqdisho haddana jaamacad ka gasho sababtoo nololaa bilowday qoysaa abuurtay waalidaa wax kaa sugaayo shaqaa ku jirtaa ma heli karta macnaha jaanis ah wax ku bilowda marka alxamdulillah hadda marka dambe ugu dambeyn inkastoo yoolkii raba la gaarin waxay nagu noqotay khamiisihii jamca inaan macnaha xoogaa wax maaragtay iska iska kokorisano jaamacadda aan ka helno waxaan dareemaa inay tiktok iyo la duubaayo iyo waxaan loo joogin iyo laamiyada hadda sawirro qaar la taagtaagan iyo waxyaabaha hadda laftikooda meelaha qaarkood ciyaal weera iyo meelaha istuuriyaha iyo waxbaa arkaysaa laakiin hadda jaanis weyn haddii qofka qofka hadda jaanis haysto oo jaanis hadda qofka heli karo waagi hore lama heli karin waxay haystaan jaaniska u fiicnayo oo qof biliaadan intuu soo mar lahay soo mara hadda wixii ka dambeeyana inay sii hagaagta rajaynayna hadda ilaahay waqti badan ay ku qaadanaya qofka maanta dhan inuu inuu tiktok daawado oo wax iska duubo oo waxaan maarata loo joogin oo iska fiirsado hadda dadka xataa waxaad dareemaysaa waxyaase aan loo joogin iyo wax maarata micno lahayn iyo wax leela duuduubaa marka waxaa fiican in qofka meesha wanaaga uu ka fiirsado hadda aniga marka habeenkii oo kale markii oo xiliyada oo la gaaro oo afar saac ba- saddex saac bar la gaaro cashiraan iska daartaa oo youtube-ka aa ka helaysaa tafsiirkaa heli kartaa waxaa heli kartaa waxbarasho kaloo maadiya heli kartaa wax walbaa heli kartaa qof walba wixii uu xiiseynayo meeshuu ka heli karaa marka waxaa fiican qof walba inuu na- maarata nafsadiisa inuu ku dadaalo oo maarata isdhiso noloshiisana saasay macnaha ku ay ugu fiicnaysaa haa si fiican oo qof walba wanaagga adduunya iyo aakhiraba u baahnatay wixii anfacayo uu ka shaqeeyo guud ahaan intaasina kusoo afmeerinaa barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaadkan marti uu ku ahaa ismaaciil axmed cabdulaahi oo ka mid ah aqoon-yahanada ku nool jowhar intaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
bawaayihiisa bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli